waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xasan waa maadsantaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab xilligan waxaa lagu qiyaasaa in in ka badan laba boqol iyo toddobiyo toban kun oo qaxooti ay ku nool yihiin laguna qiyaaso boqol kiiba sagaashan iyo shan inay soomaali yihiin marka laga reebo qoomiyadaa kale xerooyinkan marxalado kala duwan bay soo mareen iyadoo xeradii ugu horeysay sagaashan iyo kowgii la aasaasay markii dowladda dhexe soomaaliya ay soo burburtay balse xilligan xeryaha xilli ay ka liitaan hadday tahay dhanka nolosha ma jirto taasi ay ugu wacan tahay in dhaqaalihii caalamka hoos u dhacay awgeed saameyn ay ku yeelatay aydhihii samafalka ay sheegeen wadamadii ay deeqaha ka heli jireen inaysan sidii hore deeqaysan uga helin iyadoo in ka badan markaasi shan iyo labaatan sano ama soddon sano ay xerooyinkan ay dhisan yihiin tusaale gabadhii ama wiilkii ku dhashay baa ku guursaday marka isagiina ilmo uu ku dhalay marka taasaa waxay qaadatay muddo badan waa gartay arrimahan u dambeeyey oo coronavirus oo caalamka ku fiday sidee idinka ahaan iyo xerada u saameeyey
kiiskii ugu horreeyey xanuunka coronavirus ayaa waxaa la arkay bartamihii bishii shanaad ee dhamaatay kadib markii hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay sheegeen in laba shaksi laga helay kuwaasi oo ahaa shaksiyaad ku noolaa xerooyinka balse dana u aaday soomaaliya kadibna markay soo laabteen xanuunkaasi laga helay marka ilaa hadda hay-adaha samafalka waxay xaqiijin ilaa shan kiis oo keliya in xeryaha ay ka jiraan tusaale mid ka mid ah dadkaasi laga helay wuxuu ahaa maamulo iskuol ku yaalan xerada ifo markii uu soo laabtayba saameyn wuxuu ku yeeshay xaaskiisa iyo sidoo kale cunuguu dhalay marka ma jirto shantaasi kiis wax ka badan aylaha samafalkana waxay wadaan dadaal fara badan tusaale bil kasto dadka qaxootiga raashin baa la siin jiray balse xilligan waxay noqotay in laba bilood la isugu daro si looga hortago faafitaanka xanuunka coronavirus waxaa kaloo jira wacyigelin ay wadaan hay-adaha samafalka bulshada qaxootiga gaar ahaan guddiga xeryaha waa gartay marka xeradan qaxootiga marka hadda caafimaadka la fiiriyo hay-ado caafimaadka qaabilsan ma joogaan ama nidaam caafimaad ma ka jira xeradaas xasan hay-ad kasta oo waxay ka shaqaysaa xero caafimaadka tusaale ahaan xerada ifo waxaa joogta hay-adda bisha casri kenya halka dhagaxdayna ay joogto hay-adda amasaf xerada xagar dheer waxaa joogta hay-adda i r c marka qaabkaasay u shaqeeyaan waxay marka ay la shaqeeyaan oo ay hoos tagaan hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ee u n h r taasa marka waxay samaysaa dhaqaalaha iyadaa siisa si markaasi caafimaadka dadka qaxootiga loogu adeego waa garta marka dadka soomaalida ah xeradaas degan dhibaatooyinka ugu waaweyna haysta maxaa weeyaad isleeda inta badan iyadoo awalba xaaladda qaxootiga ee aada iska liidatay haddana waxaa saameyn ku yeeshay coronavirus tusaale ahaan xerooyinka waxay ku jiraan bando ama laga dhan waxa loo yaqaano dawladdu waxay cilaamisay bartamihii bishii shanaad inaysan gaari uu soo geli karin uusan ka bixi karin marka taasaa inta badan saameyn ku yeelatay
waa garta dhowrka boqoloo kunoo soomaalida ah oo joogta ma dad dhowaan soomaaliya ka yimid ba qaarkood waxaa tiri waa reera caruur bay ku dhaleen ama awowayaal baa jooga laakiin kulligood ma waktigaasa yimaada ilaa waagaasa jooga mise dad cusub baa soomaaliya ka yimaada
dad cusub baa soomaaliya ka yimaadeen tusaale ahaan qaarkood waxay imaadeen xilliyadii ay maxaakiimta ee gudaha soomaaliya ee markaasi ay ay ciidamada etoobiya ay galeen qaarkood waxay imaadeen xilligii abaarahii sanadii laba kun iyo kow iyo tobankii walow lagu qiyaaso sanadii laba kun iyo kow iyo tobankii dadkii abaaraha kasoo qaxay ee xoololeyda iyo beeraleyda u badnaa in soomaaliya ay ku laabteen tusaale waxaa laba xeray deganaayeen oo cambi caws iyo sidoo kale ifatuul dhahay labadii xere waa la xiray taasi oo timid markii hoos u dhacay qaxootigii xeryaha ku noolaa si iskoodana dib ay ugu laabteen soomaaliya in ka badan ama ku dhawaad boqol kun oo qaxooti soomaaliyeed baa si iskooda ugu laabtay soomaaliya marka dadkan inta badan xilligan xeryaha ee ku jira waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dadkii soo galay ee muddooyinkii ugu dambeysay walow ay jiraan dad sagaashan iyo kow ilaa sagaashan iyo labada imaaday waa garta dadkii raba hadda inay soomaaliya ku noqdaan ma jiraan barnaamijyo iyo wax lagu caawiyo xasan wuu socday barnaamijkaasi barnaamij la yidhaahdo iskaa dib ugu noqo ayaa jira hay-adda u n h r ay gacan ka siinaysay qofkii isagu si iskiyooda doonaya inuu soomaaliya ugu laabto barnaamijkaas waxaa saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus tusaale ahaan oo kale waxaad arkaysaa bil ka hor ama intuusan corona imaanin wixii bishii saddexaad ka horreeyey shaygii maraya hal dollar maanta inuu shan dollar ama lix dollar xeryaha uu ka marayo waa in adag tahay qof qaxootiya inuu garto waxaad arkaysaa qoysas fara badan oo aan haysanin saddexda waqti inay helaan sababo xanuunkan corona awgiisa waxaa jira qaar muruqmaal ahaa waxaa arkaysaa haween xerooyinka qaarkood toban kilomitr ay isu jiraan waxaa arkaysaa qof dumar oo saddex iyo toban kilomitr kasoo lugeeyey imaanaya xero kale ama degmada dhadhaab magaalada dhadhaab xeryaha hoos imaadaan imaanahaya waxaa laga yaaba dhardhaq ina inay wax soo raadiso ama guri ka shaqayn way waayeysaa galabta haddana toban kilomitr bay dib ugu laabanaysaa iyadoo markaasi waxba aan gacanta ku wadanin marka inta badan guddiga xerooyinka qaarkood waxay markaasi aan waraysi aan leesha waxay ii sheegeen in khilaaf fara badan uu ka dhashay xanuunkan corona maadaama qoysaskii ay isla nool yihiin isku meel ay joogaan marka khilaafkaasoo wada joogaas ka dhashay horaan ninka uu bixi jiray shaqa muruqmaalu raadsan jiray marka tiibaa meesha ka baxday marka inta badan qoysaskan waxay u badan yihiin boqol kiiba siddeetan ama sagaashan dad aan waxba haysanin markii laga rabo shaksiyaadka dibadda laga soo biro waa gartay maraykanka markuu madaxweyne donald trump xilka qabtay dabcan dalal badan oo uu ka joojiyey inay soo galaan maraykanka ay soomaalidu ka mid ahaayeen dalalka kale oo caalamku weli ma qaataan qaxootiyadoo dadka qaarkood dibadda weli ma aadaan
waxaa jira sharciyo ay wadamada qaataa dadka qaxootiga tusaale ahaan oo kale australia haddaan usoo qaadano australia waxay muddooyinkii dambe qaadanaysay dadkan aan soomaaliga loo yaqaana ama aan soomaalida ahayn tusaale dadka uganda eecongo rwanda burundi kasoo jeeda iyo ethoobiya qaadanaysay marka waxaa soo gelaya naan soomaaliya markii la dhaho waa dadka aan soomaalida ahayn ama soomaaliya aan kasoo jeedin waxaa soo gelaya marka dadka gobolka soomaalida ethoobiya kasoo jeeda balse ma jiro markaas australia muddooyinkii dambe canada jirta iyadana wax qaadan jirtay walow sanadkan laba kun iyo labaatanka ilaa hadda aan markaasi aysan waxba qaadanin waxaa kaloo jira ingiriiska holland finland oo iyadana tiro yar qaadatay marka wadamo saasa sweden baa idina jirtay laakiin walow sweden ay sanadan laba kun iyo labaatanka aysan waxba qaadan marka laakiin ma aha horaan waxaa dhici jirta maraykanka xilliguu furaa oo kale in boqol kun laba boqol saddex boqol afar boqol oo qoys baa ka faa'iidan jiray laakiin waxaa laga yaba hadda waddanka oo ugu badan inuu qaato wax konton qoys ka yar waa garta australia waxaa tidhi nan soomaaliga qaataan ma ma siyaasad cad oo australia soo dejisay baa jirta oo ay dhahayso ummadaha kale aanu qaadanayna marka soomaalida laga reebo qaababka waxaa jira criteria waxay dhahaan ama shuruudo ay markaasi sanad walba ay soo dejiyaan hay-adaha sabaf dadkan qaata dadka qaxootiga wadamada qaata marka taasay qayb ka tahay oo dadkan aan soomaaliga inay qaadanayaan marka cid markaasi cadaynaysa ma jirto inay australia ay tiri qaabkaas laakiin qaababka dadka inta badan hadda lagu qaada xerooyinka ayaa muddooyinkii dambe waxaa dadkaasa ka faa'iidaysaa yani siyada ay dowladda australia ay qaadanayso waa garta goormaad isleedahay markii u dambeyso australia ay dad xeryahaas ka qaadatay way ahayd waxaan qiyaasaa sanadii hadda u dambeysay laba kun iyo sagaal iyo tobankii ay ahayd walow dadka qaarkood ay ii sheegeen inay sugahayaan iyaguna maadaama dee saameyn uu ku yeeshay xanuunkan corona virus balse dad laga qaaday xerooyinka oo australia qaatay sanadii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ajira walow aan filahayo inkastoonan hubin in laba kun iyo labaatanka bilowgeedina dad la qaado laakiin dadka laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa jira qoysas ka faa'iidaystay oo qaarkood ay kasoo jeedeen gobolka soomaalida ethoobiya waa gartay hadda weli waxaa jiraad tiri xerada xanimaadaha ama lockdownkii baa lagu hayaa goormaad is leedahay waa la furfuri doonaa goormaad is leedahay waxbaa isbedeli doona hadalhaynta ugu badan ama dadka qaarkoodba waxay qabaan maalinta beriya lagu wadaa madaxweynaha dalkan kenya inuu hadlo oo arrimahan uu ka hadlo lockdownka iyo saameyntan marka rajada ugu badan taasay tahay madaxweynaha talow hal hor madaxweynaha mar uu hadlaya wuxuu sheegay inaan lagu sii jiri karin saameyntan ama lockdown maadaama dhaqaalaha dalka uu si weyn u saameeyey baraha bulshada waxaad ku arkaysaa dad fara badan oo noloshooda ay aada isugu dhintay inta badanna arrimahay soo jeexeed hooyo ka mid a dadkan waddankan u dhashay carruurteeda dhagaxa markaasi ayay dabka saartay intay digsi ku riday iyadoo ku maawaalinaysa taasaa inta badan indhaha caalamka iyo warbaahinta soo jiitay marka markii laga taga marka dadkaasi dadka gudaha xerooyinka qaxootiga dhadhaab waxaa arkaysaa qof kule laba maalmood saddex maalmood wax daba oo aan shitay ma laha taasoo ka dhigan qofkii waxaa la siinaya raashin yar oo loogu talagalay muddo bila inuu ku noolaado waxaa laga yaabaa qofkii in la siiyo wax ka yar shan kiilo oo loogu talagalay bil inuu ku noolaado wax ka yara hal litir oo saliida marka way adag tahay qofkii marka horaan dadka dhexdooda isku noolaa markii qofka dibadda ehelkii wax looga soo diro kan uu wax siin jiray ama kan subaxi markuu imaado tuugsi ama baryo ugu imaado wuu siin jiray balse wixii o dhan baa meesha ka baxay tusaale ahaan oo kale shirkadaha xawilaadaha horaan waxay ahaayeen kuwa dadka ay aada u buux dhaafaan balse markaad tagto waxaad arkaysaa shirkada qof dad seelseela ay gelahayaan marka maxaa ugu wacan baa taas leedaha macnay ma dadkii dibadda lacagaha soo diri jiray baan lacagtii soo dirin miya macnuhu
marka dadka loo soo diraya iyo kuwa mas-uuliyiinta shirkadaha ka ah ada weydiiso waxay kuleeyihiin dadkii dibadda lacagta kasoo diri jiray yaa saameyn corona ku yeeshay marka taasaa keentay waxaa arkaysaa qoys kule laba bilood aniga wax biila la ima soo dirin waxaa ka jira xasan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qofka dukaan buu ufuulayaa biil dukaankaasi waxaa lagaa rabaa markay bisha dhamaato ugu dambeyn bisha shanteeda in lacagtii hore buuga kugu qorayd inaad keento haddaad keeni weyse way adagtaa in wax kale lagu sii siiyo marka dadka waxay kuleeyihin dukaankii bil iyo laba bilood baan ka sugeyni ilaa haddana waxba namuun siinin
waa gartay axmedow wakti badan baad xerada la shaqaynaysa dadka waad is aragtaan waad la hadashaa rajada dadka soomaalida ee xeryahaas ku jira ay ka qabaan in soomaaliya ay degto oo dalkoodii ay ku noqdaan intee la egtaa mise waa dad iska qabatimay oo hadda rajo weyn aan ka qabin inay soomaaliya ku noqdaan
xasan xerooyinkii qaxootiga dhadhaa boqolkiiba sagaashan ilaa sagaashan iyo shan dhalinyaraa lagu qiyaasaa ee waxaa xusin mudan sanadihii ugu dambeysay ama afartii sane ugu dambeysay dhalinyaradii wax ku baratay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo qaarkood jaamacado ka baxeen waxaa jira sharci ka jira xerooyinkan gudahooda oo dhanka hay-adaha samafalka qofka hadduu qaxooti yahay toban kun ka badan ma qaadan karo marka waxaa arkaysaa nin dhalinyaro oo xerooyinka wax ku bartay oo gudaha soomaaliya ku laabtay ama shaqo ka helay dowladda federaalka ee soomaaliya ama maamul goboleedyada soomaaliya ka jira dhalinyarada marka tii baa soo jiidatay dhalinyaro fara badan oo wax ku bartay xerooyinkan ayaa xilligan ah kuwa ka shaqaysta gudaha soomaaliya marka inta badan rajada badan waxaa qaba dhalinyarada in soomaaliya mar uun intay degto ay dib ugu laabtaan waa gartay guud ahaan dadka soomaalida ah ee ku dhegaysanayo oo aan aada uga warqabin nolosha xeryaha iyo dadka soomaalida ah ee weli sanadaha badan qaxootiga halkaas ku ah maxaad ku dhihi lahayd xasan soddon sano ku dhowaad sidaan kuu sheegay sagaashan iyo kowgiiba xeradii ugu horreyso ifo la asaasay waxaa laga yaabaa dad jooga australia oo markaasi dhegeysanaya in ay ka warqabaan ay og yihiin xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab maanta maalin ay ka xuntaa maysan soo marin qoysaska soomaaliyada xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ku nool noloshooda maanta aad bay u liidataa warayskan ku sheegay inay jiraan qoysasaan saddexda waqti waxba karsanayn laba maalmood saddexa maalmood aan karsanayn marka qofka wuu dareemi karaa tusaale ahaan oo kale hadda waddankaad joogtaan oo kale waxaa laga yaaba maanta qofka labaatan dollar ama soddon dollar oo kale inuu shaah ama qaxwo uu ka cabo balse maanta hadduu qof walaalkii oo xoryaha jooga usoo diro maalin ama laba maalmood bay haynaysaa si markaasi dabka ay ugu shido marka waxaan dadka aan xerooyinka aan sawir badan ka haysan aan leeyahay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab soomaalida ku nool meeshii ugu adkayd ama noloshii ugu adkayd bay maanta ku jiraan
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee s b s soomaali